halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrband iyo sidoo kale hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa maalin arbacaha bisha ogos waa toddobaiyoabaatansanadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda galabnimo waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed culaad xasan
sababta naloo soo daayay muddadii gardarrada ah na noo xidhay baa dhammaatay marka xabsigaygayoo dhammaaday degtii baan usoo baxnay alxamdulilah sidii aan xabsiga ku galay wax caafimaad darroo nagu soo biiray ma jiro wax yar ayaa sheekh cabdiraxaan barkhad good oo xoogaa yar xanuunsanaabaa jiro isaguna hadda wax dhibaataa ma qabo
kaasi waxa uu ahaa sheekh giire maydal geelle oo ka mid ah culimo taageersan mucaaradka jabuuti oo maanta laga sii daayey xabsiga waraysi ayaannu idiinka haynaa haddii ari qamaamo qatimay helo qabaal buuxa qoortoo la jiido iyo dhegtooda qabta mooyaane ninna qaylo kuma yaacin karo doon qabowsade waa qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali idaajaa oo maanta barnaamijkeenna dhaqanka iyo hiddaha idinkugu haya sugaan kale oo qaar ka mid ah gabayaaga soomaalidu ay tirsheen wakhtiyadii ka dambeeyey calank saariskii lixdankii goordhow ayaad ka bogan doontaan ee yaannu idin seegin qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada afgooye xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka
afhayeen u hadashay aqalka cad ee maraykanka ayaa xaqiijisay in dhimashada nin u dhashay maraykanka oo la aaminsan yahay inuu ka barbardagaalamayay mintidiinta siiriya ay dhab tahay afhayeenka golaha amniga qaranka haweeneyda lagu magacaabo kaitlin hayden ayaa war qoraala oo ay akhrinaysay talaadadii shalay ku sheegtay in saraakiisha maraykanku ay ka warhayeen joogitaanka douglas mckain ee syriya saraakiisha maraykanka ayaa aaminsan in daraasiin muwaadiniin u dhashay maraykanka ah ay ka barbardagaalamaan mintidiinta syriya iyo ciraaq hayden waxa ay sheegtay in dowladdu ay waddo dadaallo wax looga qabanayo islamarkaana lagu horstaagayo in muwaadiniinta maraykanka ay u safraan dibadaha iyagoo xambaarsan fikrado gacanka hadala muwaadiniinta maraykanka u dhashay ee ku dhintay syriya muwaadinka maraykanka u dhashay ee ku dhintay syriya oo saddexiyo soddon sano jir ahaa ayaa sida qaar ka mid a ehladiisa ay sheegeen waxa uu qaatay diinta islaamka dhowr sannadood ka hor dhinaca kale weriye u dhashay maraykanka oo ay mintidiinta syriya haysteen ku dhowaad laba sannadood ayaa ku soo noqday maraykanka gelinkii dambe ee talaadadii shalay
israa'il iyo marinka khaza ayaa deganaa arbacadanna maalintii ugu horreysay ee xabad joojin cusub oo aan dhammaystirnayn milatariga israa'iil ayaa sheegay in aanay jirin wax gantaalo ah oo looga soo tuuray dhinaca khaza iyo in aanay ciidamadoodu duqaymo dhinaca cirka ah ka geysanin dhulka falastiiniyiinta xabad joojinta ayaa dhaqan gashay habeennimadii talaadada ah konton maalmood kadib xiisado u dhexeeyay labada dhinac oo kiciyey dagaal ay ku dhinteen in ka badan laba kun iyo boqol falastiiniyiin ah oo badankooda rayid ahaa iyo sagaal iyo lixdan israa'iiliyiin ah kuwaasoo shan ka mida ay ahaayeen askar dowladda masar ayaa garwadeen ka ahayd heshiiska si la mid ah xabajoojinadii muddooyinkoodu ay gaagaabnaayeen ee horay u shaqayn waayey siduu qorayo heshiiskan israa'il ayaa khafiifin doonta go'doominta ay ku hayso khaza iyadoo u oggolaan doonta shixnadaha gargaarka bini'aadminimo iyo qalabka dhismaha labada dhinac ayaa sidoo kale oggolaaday wadahadallo bilowda muddo bil gudaheeda oo laga wada xaajoonayo mowduucyada muddada dheer taagan oo ay ku jiraan doonista israa'iil ee ah in xamaas hubka dhigis lagu sameeyo in lasoo afjaro go'doominta khaza iyo sidoo kale in khaza laga furo goroon diyaaradeed iyo deked
madaxweynaha yukrain betro poroshenko ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ay isugu raaceen mabaadi'da qorshe nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda ka taagan bariga yukrain madaxweyne boroshenko ayaa hadalkaasi sheegay gelinkii hore ee maanta oo arbaca kadib wadahadal foolka fool ah oo laba saacadood qaatay oo ay wada yeesheen master putin labada mas-uul ayaa ka qaybgalaya shir madaxeed ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha gobolka oo ka socda belaruus wadahadalka kadib ayuu master putin sheegay in ruushku uu wax walba u samaynayo sidii qorshaha nabadeed uu u taageeri lahaa laakiin ma cadda saameynta degdega ah ee qorshaha nabadeed uu ku yeelan karo dagaalka ka socda bariga ukrain ee u dhexeeya gunugosadoonka uu ruushku taageero iyo ciidamada xukuumadda kiyef
musharaxii madaxweynenimada ee afghanistan cabdullah cabdullah ayaa ka hor yimid islamarkaana ka baxay dib u tirinta codadkii doorashada oo ay gacanta ku hayeen khubaro ka socota qaramada midoobay tallaabadan ayaa waxaa shaaca ka qaaday afhayeenka cabdullah cabdullah iyadoo uu xaqiijiyey sarkaal kale oo ka tirsan qaramada midoobay arrintan ayaa u muuqata inay sii horin doonto xiisadda iyo muranka ka dhashay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii juun taageerayaasha cabdullah cabdullah ayaa ka cabanaya hanaanka loo wado howsha dib u tirinta codadka iyaga oo ku eedeeyey khubarada gacanta ku haysa in ay diidan yihiin in ay tuuraan codadka sida ay sheegeen ku yimid qaab musuq maasuqa khubarada dibutirinta codadka ayaa ku jira marxaladii ugu dambeysay ee dibutirinta ku dhowaad sideed milyan oo cod dibutirinta codadka doorashada afghanistan ayaa qeyb ka ahayd heshiis uu dhexdhexaadanayay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysan wadaacadda v o e toos idinkaga imaanaysa magaalada washington xabsiga dhexe ee jabuuti ayaa maanta waxaa laga sii daayey saddex ka mid a culammada reer jabuuti oo horey u taageeray mucaaradka jabuuti saddexdan shiikh ayaa soo dhammaystay muddadii xabsigooda waxayna xirnaayeen tan iyo bishii maars ee sannadkii hore sheekh giire meydal geele oo ka mid ah culammada maanta la soo daayey ayaa xuseen barre aadan oo v o e da ka tirsan uga warramay qaabka loo soo daayey sababtana loo soo daayay muddadii gardarrada ah na noo xidhay baa dhammaatay marka xabsigeegii oo dhammaaday degtii baan usoo baxnay saas wey bal waxaad iga warantaa waa sidee xaaladiina caafimaad dhammaantiina saddexdiina maxbuus ee la soo daayay waan fiican nahay alxamdulilah sidii aan xabsiga ku galay wax caafimaad darroo nagu soo biiray ma jiro wax yar ayaa sheekh cabdiraxmaan barkhadgood oo xoogaa yar xanuunsanaabaa jiro isaguna hadda wax dhibaataa ma qabo xanuun iska caadi ahoo dee kaa dadka de iska xanuustaan un kamid a unbu iska ahaa marka waan wanaagsan alxamdulilah intii aad xabsiga ku jirteen sanad iyo barka ahayd sidee laydinla dhaqmay wallahi la dhaqanka dadka maxaabiistaan kala mid ahayn dee dadka yaga maogtahay meel kasta dadka jooga ayay ku xidhan tahay annaga oo dad dhaqan xunaan ahayn oo dad culimo ah oo dhaqan wanaagsana dadkii xabsiga jooge aan aan ku xidhnayn mas-uulka naga ahaana si fiican bay noola dhaqmeen wax dhibaataa kama sheeganaan inkasta oo dusha saraanay ka imanaysay mararka qaarkood talooyin lagu amar siinayo inay cadaadisna saaraan oo culaysna saaraan laakiin anagu dadkaga waxba kama sheeganayn marka arrintaa maxaa caddaynaya
dee kollay jabuuti waa la isog yahay oo dad yar baan nahay oo qof kasta wixii la yidhi iyo uu ku sheegi karayaa marka hadda anoonan magac iyo wax sheegin laakiin si fiican baan wixii dhacay oo dhan u ognahay wixii lasoo yidhaahdana si fiican baanu la soconnay maxay ahayd markaa waayahay sababta markii hore laydin xidhay sidaad adigu aaminsan tahay sida ay dad ku og yihiin doorashadii labayo labaatankii february ee ka dhacday ayaa waxaan taageernay xisbiga e s n ama dalada mucaaradka e s n annagoo sababtuna ay ahayd wadanka iyaga oon aragnay in haddii waktiga aan awoodeeda cid ku biirin weyno inay jirto daranyo keensanaysa wadanku inuu dhibaato qarka u saaran yahay marka kubiiriddaas waxay keensatay in dadkiina jeclaaya culum ahaan noo jeclaaya wadani ahaan noo jeclaaya an weligay dhex joogi jirnay inay si xooga u taageeraan xisbiga e s n oo codkooda ay siiyaan dawladdu dee un iyadoo islahayd saan isleeyahay culummadu ama nimankani kuma biirayaan iyo waxbay islahayd marka de taas unbay ahayd oo markii dambe laakiin waa lagu sii talagalay ahayd in la xidho doorashadii markay saa u dhamaatayna amar dusha ka yimiday waxay ahayd in nala xidho iyagu laakiin waxay ku sheegeen dad baad shiida tidhaahdeen oo waad soo baxdeen laakiin hadda aniga kula hadlayo gurigaygaa layga qaaday anoo sagaalkii subaxnimo hurdo iska fadhiyo xaqdarada dadka reer jabuuti lagu xidho mid kamid a unbay ahayd xariga iyagu wax weligeed bay iska soo jiro ciddii la doono la xidho ciddii la doono si dooni laga yeelo leanno cadaalad madax banaan ma jirtee dee waa wax telefoon lagu xakumo oo brogareerka amar baa la siinayaa jiiska amar baa la siinayaa waan ognahay marka waxaas oo dhan hadda sida loo kariyeyna warbaa waan ka warqabnaa dadka reer jabuutina waa ogyihin marka cadaalad xumo darteed baana lagu xidhahay waa tay laakiin sida ay xukuumaddu sheegayso waxaad isku daydeen inaad dad abaabushaan oo aad kicisaan oo aad rabshado abuurtaan arrintaasi maxaa ka jira hadday taasi jirto dee waxaa la samayn lahaa yani waxaa ku cadaynaya mucaaradka madaxdoodii baa isku soo bax ku baaqay ahayd marka horta anigu m- laygumaba qaban xataa meel eh, isku soo bax jira gurigaygaa layga qaaday intaan mudaharaadba dhicin baa laysii qaaday subaxii saabaana ku xidhnaa walaalaha kale ee la xidhnaana dee saa hadda ayay dawladdu sheegtay laakiin hadday taasi run noqon lahay wixii mudaharaadka ku soo baxoo dhan iyo madaxdii mucaaradka ee mudaharaadka ku yeedhaan la xidhi lahaa ee annaga dha ayaa meeshana naga fadhay oo maaragtay si gaarana noo eg waxaa laakiin xukuumaddu sidoo kale idinku eedeynaysaa oo dooddeeda ka mid a in idinku maadaama aad culimo ahaydeen aad doorkii culimonimo aad ka baxdeen oo aad siyaasiyiin isku beddesheen Een, haddii arrintaasi ay ku noqon lahayd waxaa la arki lahaa xisbiga waddanka xukumo inaan culuma la socon doorashadii culuma isagana u ololeynaysay Een, ilaa imikana masaajiidda qaar baa xisbiga eh, barnaamijkiisa ka macneeyo jimciyaalka ka macneeyo uu jiraa marka laakiin annaga waxa weeyaan sababta nalagu xidhay taa maahayne iyagu saasay u dhigeene waxa uun macnuhu ay tahay culummadan baa culummadayadii ka qiimo badnaatay oo ka waxtar roonaatay oo dadkii xaggoogu maray yani saas darteed weeyaan haddaan iyaga raaci lahaydna nama xidhayn waa tahay iminka maadaama oo muddadii xabsigu idiin dhammaatay la idin soo daayey maxaa idiin qorshaysan waxaa naloo qor- noo qorshaysan ummadeeda wixii aan u qaban jirnay inaan u qabanno weligeynana naguma oqon wax qalalaso oo qalalaso oo wadanka dhibaato u geysto wanaaggii baan ka shaqaynaynaa dadkaan isku keenaynaa wixii wadahadal eh ee wadanka ee kolba laga abaabula ayaan garabka garab joogaynaa kuwa naga soo horjeeda xataa na xidhaya gacantaan u hadinaynaa walaalnimaan u muujinaynaa marka ummadayaduna taabay naga sugaysaa annaguna taabaan diyaar u nahay
kaasi waxa uu ahaa sheekh gire maydal geele oo ka mid ah culama udiin taageersanaa mucaaradka oo xabsi laga sii daayay dalka jabuuti xuseen barre aadan ayuu u waramayey dhinaca kalena dowladda jabuuti ayaa sheegtay in weerarkii toogasho ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti galabnimadii isniinta inuusan wax luga ku lahayn kooxaha argagixisada ee gobolka ka howlgala wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamed cali yuusuf oo waraysi siiyey v o a ayaa sheegay in askariga ka tirsanaa ciidanka ilaalada madaxweynaha ee weerarkaasi geystay uu si gaar ah u bartilmaameedsaday dhakhtarkii madaxweynaha idriis cabdi oo uu wax gaar ah ka tabanayey wasiirku waxa uu sheegay in weli baaritaan uu socdo mar dhowna ay dowladdu soo saari doonto wixii ku kalifay askarigaasi inuu toogashadaasi fuliyo cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khadka taleefonka ee jabuuti kula xiriiray wasiirka waxaana ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahiyo qaabka ay toogashadii garoonka diyaaradaha u dhacday Eh, dawladdii madaxweynaha hadiis ka keentay eh, oo garoonka taalla madaxweynihii baa ka dhaadhaco oo garoonkiibuu ka baxay oga dadkii la socday madaxweynaha waxaa ka mid ahaa wasiiradii eh, shirkaa ka qayb galay iyo doctoorkii la socday madaxweynaha iyo dhowr eh, mas-uuliina mas-uuliintaasoo eh, gaadiyadooda ku socda iyo nin waardiye caskari ah ayaa soo ordoo ninkii doctoorka ahaa madaxweynaha ayuu toogtay kolkaa dhowr xabadood baa dhacday doctoorku wuu dhaawacmay laba saddex rasaasood ayaa ku dhacday rasaas kalena idaarka iyo intay intay ku dhacday bay kasoo boodo nin caskari oo kaleoo meesha joogay ay ayay ku dhacday isagana Eh, rasaas saddexaadna eh, nin kaleoo isaguna caskari oo eh, hareeraha jooga unbay eh, dhulka kaga dhacday kolkaas markiiba ninkii xabadda riday ama rasaastii riday ayaa la qabtay doctoorka dhaawac aada aada culus buu ahaa Eh, dhakhtarkii baa lala orday markiiba dee waa la jeexay oo surgery baa loo waxeeyey ogaa xaaladiisa sidii xalay way ka rooneyd Eh, inkastoo xaaladiisu ay ay aada iyo aada u adag tahay oo dee aan eh, ilaahay aan uga rajaynan inuu ka badbaadiyo haddana xa- baaritaankii waa lagu jiraa ninkii waa la qabtay ninkii xabadda riday waa la qabtay waa nin caskariyo yaroo waxyaalo badan buu sheegtaa la yidhi eh, laakiin eh, wax shaksiya ayuu ilaa iminka ka hadlayaa dee baaritaankaas eh, wixii ka soo baxa ama murtidiis kolleyba dhowaan baan helaynaa waa tahay marka isagu rasaastan uu riday ma dhakhtarku u dan lahaa mise een, ah, madaxda dowladdu u dan lahaa wasiirad way wada joogay anigu wasiirkii eh, wasi- madaxweynaha la socday wasiirkii maaliyadda ay la socday anigu waan soo soconay kolkaa wasiirad way badnaayeen kuwii madaxweynaha soo dhaweynayeen way badnaayeen waxaasoo dhan wuu iska garab maray meel shishuu joogay Eh, caskartii kalena wuu iska garab maray wuxuu doontay un docteerka docteerkii buu doontay donc haddii uu doonayo inuu wasiirada dilo ugu- wasiiradii buu jooga laa waa wada joognay annaku meesha hadduu madaxweynaha u jeedayna madaxweynuhu joogo uu rasaasta ridi lahaa laakiin ninkaa buu kusoo orday mana umana dhaweyn meeshuu ka waardiyenay meel dheer bay ahayd aayar buu usoo socda oo kolkuu doctoorku dhawaaday buu xabadda ku furay waa gartay marka baaritaanka iyo su-aalahaad weydiiseen waxaad tidhi arrimo gaar ahaaneed buu sheegtay maxaa ka mida wuxuu sheegtay ee uu dhakhtarkana ku maagay walahi iminka baadhitaanku ma dhanno laakiin waxyaalo badan oo de waa meel mid intay ka wada shaqeeyaan de isaguna doctorkuna waa caskari waa sarkaal sare weyaan xere mid intay ka shaqeeyaan kolkaa kulli baadhitaanku wuu dhammaan doonaa maanta ilaa berri wixii uu sheeganayo ama sababta uu sheeganayo iyo wixii dee uu waxa camalkaas ama ficilkaas u geystayna wuu ka hadli doonaa laakiin baadhitaankaa dabadid kulliba maxkamad baa la taagi doonaa ninkaas waa tahay laakiin wax shaksiya oo gaara inuu sheegtay baan anigu ku aan ayaan ku gaadhsiinaya waa tahay markaa shaksi wax shaksi oo gaara waxaad ka wadaa een askarigan iyo ninkan dhakhtarka madaxweynaha arrimo labadooda ka dhexeeyey waa sidaa weeyaan waa tahay laakiin ninkan ilaaladii madaxweynuhu ka mid yahay xilligan uu rasaasta riidayna waa xilli wafdigii dowladda madaxweynuhu sarreeyey ay meesha ka soo degayeen ama madaxweynihiiba la gelbiye u dhaafay sideed arrintaasi ay idiin taabatay kolleyba arrin aada aada iyo aada xasaas weeyaan oo dee askar madaxweynaha ilaaliso ama waardiyeysa dadkaas kolleyba waa inaan dad ammaan loo oo kalsooni lagu lagu lagu hayn karayo ama lagu qabo inay noqdaan ayaa ayaa loo baahan yahay kulleyba baadhitaankaasi dabadeed arrintaas xataa hadday noqoto arrin shaksiya inaa halkaa lagaga joogsado maahin oo taas waan dareensanahay marka arrintan waxay ka dhigan tahay in wax laga bedeli doono ama isbedel ku iman doono qaabka madaxweynaha loo ilaalinayo mar haddii ilaaladiisi mid ka mid a uu rasaastaa riday waa suuragal weeyaan laakiin dee wax laga hordegi karayo la odhan karayo sidaa iyo qaraar caynkaasa la qaadan doonaayo ilama aha anigu iminka waxaan waxaan isleeyahay kulleyba horta baaritaankaas wixii kasoo baxa kolka la arko jihaadka ama hay-adaha ku ku shuqule arrimahaas ayaa qaraar qaraarku u yaalaa imise wasiir ama imise madaxda dowladda ka tirsan ayaa goobta ku sugnaa marka rasaastu ay dhacaysay ilaa shan wasiir way joogeen laakiin madaxweynuhu kumuu sugnayn may may madaxweynuhu baxay ahayd waa gartay idinku wasiiradaas markay rasaastu dhacdeen ma ma maxaad dareenteen anaku anu dee meesha v i p longii baan kasoo baxayd oo gaadhigaygii baan fuleed kolkaa rasaastii waan maqlay dib baan u dhaadhacnay meeshii v i p gaan dib u galnay laba saddex goor bay dhacday rasaastu dabadeedna kolkaan v i p gii kasoo baxnay caskarigii oo la qabtay iyo ninkii kale labadii nin ee dhaawacana inay dhulka jiifaan ayaan aragnay markiiba dee docteerkii dhulka jiifay gaari baa ayaa qaado dakhtarkii baa lala orday ninkiina waa la qabto waa la xereeyey uma hayo walaal waa tahay wasiir waxaa jirta in jabuuti waa kolley waa waddan nabdeed waxaana bishii meeye sanadkan ka dhacay qaraxii ugu horreeyay ismiidaamina ee waddanka ka dhaca dhacdadanna waa dhacdadii labaad ee waddanka ka dhacda marka ma jirtaa wax xiriira oo ka dhexayn kara rasaastaasi ka dhacday garoonka iyo kooxaha hargagixisada may may haba yaraatee xidhiir labadaa dhacdood xidhiir kama dhexeeyo ama sidaad u og tahay baadhitaankii aan ku dhaqaaqnay ficligii ay ku dhaqaaqeen argagixisadu bisha afar iyo labaatankeega may aada iyo aad baan baadhitaankaas ugu guulaysanay dad badan baan ayaan xereynay oo aan qabanay dadkaasina warar badan bayna siiyeen kolkaas waxaan hubnaa boqol kiiba boqol inaan arrintan shalay dhacday iyo dhacdadii bisha may afar iyo labaatankeegii dhacday inay xidhiidh haba yaraatee ay lahayn
wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamed cali yuusuf oo uu warramayey cabdicasiis xuseen cismaan ayuu ahaa
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o o toos idin kaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale ayaan hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ay haatan ay ugu jirto sidii dib loogu soo celin lahaa hantida qaranka iyo midii ay dadku lahaayeen walow hay-adaha garsoorka weli aanay u dhammaystirnayn marka la eego qaabka loo xalliyo dhulka waxyaabaha dhaliyey weliba siiba magaalada caasimadda iyo meelo kaloo dalka ka mida dhulka la kala haysto ama sidaeyaabaha khaldan loo kala qaatay ayaa waxay dhici kartaa in ay fikrado kala duwan dadku ka qabaan pilot nuur aadan nuur oo xildhibaan horey u ahaan jiray baarlamaanka iyo jaamac kulmiye xashi oo isaguna ku xeel dheer arrimaha xalinta dhulka iyo weliba khilaafaadka labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa bailot nuur aadan nuur horta waxaa weeyaan mataqaana yani wadankan wadan burburi waayo oo distruction ka dhacay oo aan tilmaan aan lahayn meesha waxaa dhacday shirki imbagati ayaa qodobo ka soo baxay oo lix ah oo ah arinta xalinta khilaafaadka dhulka federaalka waxaasoo kale ah waxay ahayd in la fuliyo min dowladda cabdulaahi yuusuf oo caligeedii ka mid ahaa ilaa iyo sheekh shariif ilaa iyo hadeertan xasan sheekh yimid ani waxaa iila muuqataaba horta inaan waxaas laisku wareejinin baa laisu sheegin baarlamaanka wax badan waa laga hadlay dowladani madaxweynaha dhowr jeer oo ka hadlay in la xalin doono laakiin ilaa ay hadeertaan horta wadanka waa dad la-aan dad wadanka ka shaqeeya beenta soomaalida isu sheegaysa waxaa ka mid ah shaqaale ma jiro oo waaye arag ah wadankii dadkii horey u shaqayn jiray waatay yaceen inta joogtana way cabsanayaan oo ururadan argixisada ay ka baqayaan amba dhallinyaro dibadaha ka yimid ayaa boosaskoodii ku cariiriyey oo ah yani iyagoo waa ay arag ahayn aan soo shaqayn ayaa manasabkii dadkaas ay qabsan lahayn marka waxaa maqan geeb weyn waxaa jira yaa hawshii fulinaya oo cadaaladda ahayd amba xalinta khilaafaadka ahayd dad la-aana jirto wadanka ummaddu way nool yihiin laakiin takhasus la-aan ayaa meesha ka muuqata jaamac ee kulane muddo ayaad ku dhex jirtay arrimahan dhulka ee ku qabso ku qadimaysid iyo dukumiintiyadan la isdhaafinayo maxay tahay dhibka ugu weyna dareen bismiillaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horreysa aniga aan laftigayga jaamaca ayaa waxaa igu dhacday in aniga dhul aan leeyahay iyo guryo aan leeyahay laga soo samaystay sharciyo been abuura meel la yidhaha suuq layidhaha cabdilla shideeye oo warqadaha faltificationka injineeriyaa la iska soo samaysanhayaa waxaa la iska soo samaysanhayaa dhagtar oo dhakhtar oo dadka qalaaya qalitaana waxaa la iska soo samaysanhayaa warqadihii dhulkii oo qofkii hadduu gurigu degan yahay ama boos ka bannaan arko ama meel xoogaa dayacan arko warqad buu isaga soo samaysanhayaa markiiba wuxuu la tagayaa cabdilashiday kusoo samaysanhayaa haddana garsoor marjicoo loo laabta male guddi baarlamaan oo khilaafaadka xalinta iyo hanti isu celinta ma jiro odayaal guurtiya dowladdu masayman laftigeeda oo arintaas dabagalo oo dadkii lahaa hantidooda si loogu cesho horta meesha wax dokumenti oo maqan dokumenti ahaan waxay qoraal way jiraan dadkii fulin lahaa ayaa maqan dadkiina waxay tahay hadda waxyaaban uu ka hadlaayo odayga oo ah belelqaysi waxaan iyo ani marmar waxaan isleeyahay wadankan wuxuu u baahan yahay waxaan la yidhahdaa anticorruptionkii waxaas waa maqalnaa laakiin aniga sida ila tahayba waxaa loo baahan wax la yidhahda commission oo la dagaalanka falsificationka marka waxaa weyan wadankan marmar waa in loo sameeyaa falsification ilaahay hadirtaan for the last tobankii sana hadda weligii ma maqal maxkamad soomaali ah ayaa falsification dad loo geeyeyba ma maqal waana wadankan waa falsification hadda suuqa uu sheegaya oo kalaa dokumentiga dowladda tii canshuurta lagu qaaday ani haddaan rabo maanta inaan canshuur qaado cabdilshiisdeen intaga jidkan istaaga canshuurta milshiibidaan goosana qof lagu qabanayna ma lahan marka waxaa weyan taas horta waa in horta lagu laabta hay-adaha hadda baarlamaanka iyo hal in falsificationka meel la saaro sida uu bayloodku sheegayo burbur guud baa dhacay laakiin wuxuunbaa dhisan oo haatan in laga shaqeeyo u baahan maxaa adigu haddii aad ka mid tahay dadka hantidooda jecel la soo celiyo kuu muuqanaya haatan waxaa weeye horta injineerku waa mahadsan yahay waxaana jirta wadamo badan baa burburay burburkoodii markay burbureenna waxaa laga soo bilaabay bayskii koowaad laga soo bilaabay dalku inuu dib u dhismo iyo dib u heshiisiin bay ahayd iyo in hantidii laysu cesho mar haddaan dowladdii qofka waxaa la yidhi ninbaa qodax waxaa la yidhi dabada ka mudda midna waxay ka mudda lowga waxaa la yidhi laba qodoxotee lagaa horbixiya warba midna dabada iga bixiyo afariiste marka salka ugu horeeya oo wadanka ku fariisan karo oo nabad lagu heli karo oo dadku ku heshiin karaan oo walaalnimo lagu soo noqon karo oo dadku dib ugu soo noqon karaan wadankii waxaa weeye hantidii in laysu cesho maguurtada ahayd sidaasaan anigu qabaa
aniga waxaan ku darayaa meeshan waxaa bilalqaysiga guri waa ka tegay gobolaa la bilalqaysanayaa federaalkiyaa laisku bilalqaysanayaa la rabaa in laisku bilalqaysto meeshan waxaa waaye marmarna dimuqraatiyad waa dimuqraatiyad soomaaliya waxay u baahantahay dimuqraatiyad oo bir ah gacan adiga madaxweynahani inuu is adkeeyo oo jiljilaaci iyo waxaas aysan imaan soomaalidu marar qaarkood waxay ku leedahay waqtiyada qaarkooda gacan bir ah oo ah bir wadani ah gacan bir wadaninimad ah ay u baahan tahay waxaa dhulkaani waa la soo celin karaa waxay u baahan tahay go-aan iyo yacni sharciga waa yaalla go-aan la dabagalo oo maalin kastaba laga shaqeeyo kulanay laakiin waa dareemaysaa hadda maamulkii waa dhismaya oo dowladda federaal oo kulmeelgaar ka baxaysa ayaa muuqata rajo badan baa jirta sida uu tilmaamayo dad badan baa hantidoodii loo celiyey oo haatana maxkamadihii way shaqaynayaan maxaa arrintaa ku diidanta arrintaa waxaa ku diidanahay weli horta sida anaga qalbiga innaga aan jecel lahay ama injineerka uu jecel yahay ama ay dowladduba jeceshahay iyo ficilka meesha yaalla waa wax kala fog isuma dhowa dowladda waxqabadkeeda koowaad annaga waxaan ka rabnay inay dib u celin hantida dadka dib u celiso oo guddi baarlamaan iyo guddi odayaal guurtiya ay samayso maxkamad garsoora oo cadaaladana ay samayso ay markaas dabagal weynna u samayso dowladda laftigeeda ay arrintaa kor kasii ilaaliso intaasoo dhan ayagoo jirta haddana ay kor kasii ilaaliso oo dadka hantidooda dib loogu cesho dadka haddaan hantidooda dib loogu celo waddanka weliga ma dhismahay maya taas way jirtaa taas laba mid waaye horta dadna dad fiican waay dad guryii dad haysta oo qofkooda markuu imaado si walaaltinima sharaf ku wareejiyay waa jiraan dadna waxaa waaye dad dokumenti dad u samaysto oo raba dad inay dhacaan marka waxaa waaye horta hoteelada qaar waxaa loo degaya cabsi xagga amniga waa jiri jirtay had dad badan baa guryahood ku laabtay iyo yacni tan oo ah yacni guryaha la haysto oo sharci darada lagu haysto meeshan waxaan jirin maxkamadda la sheegaya qaadiyaasha la sheegay anaga maba naqaan jaamacaday kasoo wada baxeen ma iyaga naftirkooda ma qaar bilaqaa ku jira waa tahay jaamac haddaan idin dhex dhigo hal su-aal wax weeyaan dadkiina hanti baa naga maqan leh oo inta badan ama beeraha ama dhulka sheeganaya waxaad arkaysaa qoys maalin walba odagii wax gadanayo wiilkii ku qabsanayo habartii ku qabsanayo dadkii xataa wareer gelinaya taa miyaan la odhan karin laftirkiinu n dukumentigiinu ma saxna ama n si wanaagsan oo xal ah wax ma gadataan arrintaa lafteeda waxay ka tarjumaysaa xaqiiqda markii la fiiriyo qofka wax gadanahaya oo la soo wareegahaya kan gadanahaya lama rabo kan la soo wareegahaya oo hantimi guurtaa gadanaya horta inuu iska hubiyo wixii dokumentiga qofka wata qaabkii ay ku soo gashay dhammaantood inuu iska hubiyo wax sharciyaysan oo maxkamadaysan haddii- mar haddii cabdilashideeye shaqaynayo maxkamadihii iyo wixii oo dhan dowladduna cabdilashideeye wax kama qabanayso sidaan aragnay waxaan u malaynayaa in cabdilashideeyuhu meel cashuur laga qaatana ma ahan meel dowladdu ay hadda ku xiran tahayna maaha sababta ay weli suuqaas u dhisan yahan garan la-aan waa suuqa soomaaliya burbura dowladda waxaan ka codsanaynaa suuqaas inay baabi'iso ugu dambayn injineer halkuuse u aragtaa aniga waxaa waay horta mu- carab waxay dhahdaa musiibata qowmin cinda qowmin fawaa'id meeshan waxaa la hadi jeer oday dhaqameed oday dhaqameedka mowqifkoodii dhulkan la kala haysto ma faa'iidaa ugu jirta iyaga in dhulkan la kala haysto oo mataqaanaa hadi jeer inay ku jirjiraan shirarkaas oo yacni aysan wax ka qaban lahayn mas-iika raalliga cadaalad daradan meeshan waxaa waaye nin nin shaqadiis ka soo baxohay ma jirto dowladdii dad la-aan hayso oday dhaqameedyadii ma qabyaaladaa ku jirto ma fulaynimaa ku jirto wax ay qabanayeen wadankii mal waan oday dhaqameeda lagu leeyahay marka waxaa meeshan waxaa waaya ilaah in laga baqo oo shareecada loo laabto oo dadka dhulka haysta horta damiirkooda inuu siiyo dhul aysan lahayn inay iska dhiibaan taas horta xalliga koowaad ah qof dhul dad haysta intii loo tegi lahaa asiga inuu iska dhiiba haddii la waayana waa in wadanka uu jira garsoor iyo cadaalad iyo amni fulinaya arrinta aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn baylot nuur aadan nuur oo horey xildhibaan baarlamaanka uga tirsanaa iyo jaamac kulane xaashi oo ka mida dadka ku xeesha dheer xalinta khilaafaadka siiba dhulka oo labaduba jooga magaalada nairobi oo igala qaybgelaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijka mid lamid aytan ku gulbi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban
halka aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
Thank you.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waa arbaco toddobaiylabaatanka bisha ogost sanadka laba kun afar iyo toban idaacaddana waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo maxamed colaad xasan qodobada idinku soo maqan aad weli sugaysaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda amni ee magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
afhayeen u hadashay aqalka cad ee maraykanka ayaa xaqiijisay dhimashada nin u dhashay maraykanka oo la aaminsan yahay inuu ka barbardagaalamayay mintidiinta siiriya afhayeenka golaha amniga qaranka haweeneyda lagu magacaabo kaitlind hayden ayaa war qoraala oo ay akhrinaysay talaadadii shalay ku sheegtay in saraakiisha maraykanku ay ka warhayeen joogitaanka douglas mckain ee siiriya saraakiisha maraykanka ayaa aaminsan in daraasiin muwaadiniin u dhashay maraykanka ah ay ka barbardagaalamaan mintidiinta siiriya iyo ciraaq
israa'iil iyo marinka khaza ayaa deganaa arbacadan maanta ah maalintii ugu horreysay ee xabad joojin cusub oo aan rasmi ahayn militariga israa'iil ayaa sheegay inaanay jirin wax gantaalo ah oo lagaga soo tuuray dhinaca khaza iyo in aanay ciidamadoodu duqeymo dhinaca cirka ah ka geysanin dhulka falastiiniyiinta xabad joojinta ayaa dhaqan gashay habeennimadii talaadada konton maalmood kadib xiisado u dhexeeyey labada dhinac oo kiciyey dagaal ay ku dhinteen in ka badan laba kun iyo boqol falastiiniyiin ah oo badankood rayid ahaa iyo sagaal iyo lixdan israa'iiliyiin ah kuwaasoo shan ka mid ay ahaayeen askar inta kalena ay ahaayeen dad rayida dowladda masar ayaa garwadeen ka ahayd heshiiska si la mid ah xabajoojinadii muddooyinkoodu ay gaagaabnaayeen ee horey u shaqayn waayey
madaxweynaha ukrain betro boroshenko ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ay isku raaceen mabaadi'da qorshe nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda ka taagan bariga ukrain madaxweyne boroshenko ayaa hadalkaasi sheegay gelinkii hore ee maanta oo arbaca ah kadib wadahadal foolka fool ah oo laba saacadood qaatay oo ay wada yeesheen maser purin labada mas-uul ayaa ka qaybgalaya shirmadaxeed ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha gobolka oo ka socda belarus wadahadalka kadib ayuu maser putin sheegay in ruushku uu wax walba u sameynayo sidii qorshaha nabadeed uu u taageeri lahaa
musharaxii madaxweynenimada ee afghanistan cabdulla cabdulla ayaa ka horyimid islamarkaana ka baxay dib u tirinta codadkii doorashada oo ay gacanta ku hayeen khubara ka socotay qaramada midoobay tallaabadan ayaa waxaa shaaca ka qaaday afhayeenka cabdulla cabdulla iyadoo uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan qaramada midoobey arrintan ayaa u muuqata in ay sii hurin doonto xiisadda iyo muranka ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii juun taageerayaasha cabdulla cabdulla ayaa ka cabanaya hanaanka loo wado howsha dib u tirinta codadka iyaga oo ku eedeeyey khubarada gacanta ku haysa in ay diidan yihiin in ay tuuraan codadka sida ay sheegeen ku yimid qaab musuq maasuqa
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos magaalada washington idinkaga imaanaysa mas-uuliyiinta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay soo badanayaan isbaarooyinka sharci darrada ah ee ladhigo la dhigayo jidka isku xidha afgooye iyo wallaweyn mas-uuliyiinta waxay kaloo sheegeen in dabley aan heybtooda weli la sugin ay kufsi ka geysteen deegaanka waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qooste ayaa booqday magaalada afgooye warbixintan ayuuna nooga soo diray maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xilligan ka cabanaya isbaarooyin kooxa ku labisan dareeska ciidamada dowladda ay soo dhigteen inta u dhaxaysa magaalooyinka afgooye ilaa wallaweyn halkaasoo gaadiidka lacag aan sharciyaysnayn lagaga qaado sidoo kalena dhac iyo boob loogu geysto dadka rakaabkaah ee waddadaasi isticmaala gudoomiyaha degmada afgooye xaaji gaabow cismaan shoobe oo idaacadda v o a ugu waramayay xarunta maamulka ee degmadaasi ayaa ka warbixiyey culayska ay isbaarooyinkaasi ku hayaan gaadiidka iyo dadka rakaabka ee waddadaasi ku safra afguuye ilaa daafeed ama walnaweyne ninba siduu u yaqaan yacni waxaa daadsan jidgooyo fara badan jidgooyadaas dhib weyn ayaa laga qabaa shacbiga afguuye gaar ahaan gaadiidka iyo dadka gaadiidka saaran dowladdu waan u sheegnay dhibaatada ka jirta meeshaas dhibaatadaas oo yacni xanuun badan naga haysa maalin dhexdaasi saraakiil badan oo ciidamada ayaa timid baabuurtii ayagaa gelbiyeen ilaa ay walna weyn ay geeyeen way ka soo noqdeen laba maalmood ka bacdi meeshii sidiiya isbaarooyinkii loo dhigay marna ma aragtay saraakiisha way la dagaalameen aad iyo aadaa loola dagaalamay haddana way ku soo noqdeen noqnoqoshadii way badatay marka waxaan rabnaa jidkan xal in laga gaaro maxaa ugu wacan aad isleedahay isbaarada soo noqnoqonaya waxaa soo noqnoqonaya waxaa ugu wacan yacni tuugadan ku badatay oo dharkan dareeska oo dowladda sidata ayaa ugu badan dhibaatada ku hayso hal ma ah laba ma ah saddex ma ah afar ma ah toddoba isbaaraa taala toddoba isbaara dhankan beera xaggood haddaad u soo leexateen waxaa taala lix isbaaraa taala isbaarooyinka aaday u bateen dhibaata xoog badan baa meesha jirta run ahaantii xaaji gaabow cismaan ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay dhibaatadii ugu dambeysay ee ay geysteen kooxaha hubaysan ay jidgooyooyinku u yaalaan inta u dhaxaysa afgooye iyo wallaweyn waxaana uu baaq ku aadan in xaaladaasi guracan wax laga qabto u diray dowladda federaalk soomaaliya maalin dhoweetii waxaa dhacday baabuur ka yimid dhankan xagga igagaalkacayo ka soo leexday isheek adigaan balcad dhankan inta u soo wecday ayaa waxaa dhacday yacni kufsi meeshaas inuu ka dhacay ayna u gurmadeen ciidamada booliiska raggiina ay ka baxsadeen gabdhihiina la keenay degmada afgooye saldhigga booliiska iyagoo la socda yacni gaarigii ay saarnaayeen iyo shacbigii baabuurka gaarigaa saarnaa gabdhihii waxaa loo diray rafeertaa la siiyey si loo soo baaro gabdhihii waa la soo baaray dhibaato waa jirtaa aad iyo aad u fara badan toddoba gabdha ay ahaayeen gabdhaha faraxumada ku dhacdayna waxay ahaayeen shan hadda gabdhihii astaamay sheegeen ragga soo faraxumeeyey ee astaamahooday hoogaa wax ka sheegeen booliiskii weli waa yacni dabagal buu hayaa baaritaan yacni badan baa lahaa wixii ka soo baxana yani dibbaan soo sheegi doona haddii alla idmo dowladda waxaan ka codsanaynaa arrintan inay ilgaar ah inay ku soo fiiriso degmada afgooye dhibaatada ka jirto gudoomiyaha degmada afgooye ayaa ugu dambayntii tafaasiil ka bixiyey qaabka ay iminka tahay xaaladda ammaan ee degmada afgooye waxaana uu dhinaca kala qeexay in dhowaan markii dowladda federaalk ee magaalada muqdisho ka bilowday nidaamka hubka dhigista ay degmada afgooye ku soo jabeen rag hubaysan oo sida uu tilmaamay ka yimid dhanka magaalada muqdisho degmada gudaheeda ammaankeeda wuu fiican yahay marmar wax waa dhacaan qofkii tiisa gashana waa dhimana oo mataqaana kulla nafsin daa'iqatulmowd waaye qofkii tiisa dhima oo gashana waa dhimanaa marmar shabaab baa meesha jooga marmar buu kusoo dhuumanaa shacbiga dhexdiisu kusoo dhuumanaa wax mar waa dhacaan laakiinse badanaa ciidamada waa dadaalaan booliiska roonda joogtaa jirta ciidamada xagga wadooyinka xamar iyo afgooyena aad bay ugu shaqeeyaan gudahana waa shaqeeyaan afgooye sida runta ah markii oo xamar laga bilaabay hubka dhigista laga bilaabay afgooye wax alla wixii soo cararay oo dhan waxay soo galeen afgooyay soo galeen dhibaato fara badan bay ku hayaan iyagoo hubkii haysta dareeskii dowladana sita hubkii ay kala soo carareen muqdisho waxay ku dhibaataynayaan shacbiga degmada afgooye ay ku dhibaataynayaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ku shuqul leh inay hub ka dhiga sidii xamar oo kale amal afgooye laga dhigo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab arbaca ah oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa xarunta v o a ee magaalada tan washington nagu soo booqday madaxa wakaalada wararka ee jamhuuriyadda jabuuti yaasir xasan bullo oo booqasho ku jooga dalkan maraykanka xuseen barre aadan ayaa la yeeshay waraysi ku saabsan isbedelada siyaasadeed iyo arrimaha warfaafinta ee jabuuti waxaana ugu horreyntii weydiiyey ujeeddada booqashadiisa
waxaan horta qeyb ka ahaa wariyayaashii la socday madaxweyne ismaaciil cumar geelle shadu ku yimiday washington iyo iyo minneapolis halkaas ay kusoo dhaweeyeen qurbajoogta maaragtay soomaalida iyo reer jabuutiba maadaama tahay madaxa wakaalada wararka ee jabuuti bal faahfaahin naga sii maxay tahay wakaalada wararku maxay qabataa wakaalada wararka ee jabuuti horta waxa weeyaan waxay ku hadashaa afka xukuumadda waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii waxaana dib loo soo cusboonaysiiyey kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii iyadaa bixisa wararka maaragtay rasmiga ee jamhuuriyadda jabuuti waatay bal waxaad nooga warantaa ooad fikir naga siisaa jamhuuriyadda jabuuti isbedel caynkeeyabaa ku yimid halkeebay wax marayaan halkeebay wax u socdaan bal la odhan karaa wallaahi intan dambe waa layska wada garanayaa halkay ku socoto jabuuti waa meel fiican mashaariic badan ayaa laga hirgeliyey hadday noqoto xalka maaragtay marsooyinka boorarka hadday noqoto xalka dekadaha xadiidka ee jabuuti iyo etoobiya isku xidhaya kooraanka jabuuti iyo etoobiya isku xidhaya dhinac kastaba dhismaa ka socda waxaana dee waa dadaal ay dowladdeennu la timiday sii soconaya natiijaduna waa natiijo fiican dhinaca warbaahinta iyo helitaanka wararka iyo macluumaadku sidee bay dadweynaha reer jabuuti macluumaadka iyo wararka ay u baahan yihin u helaan reer jabuuti wallahi intan dambe horta awal radio jabuuti iyo wargeeska la nation unbay warka ka heli jireenoo iminka waxaa idaacadihii soomaalida yaa jabuuti jira oo aad bay ula socdaan reer jabuuti raadioyada v o a b b c waxaasoo dhan way la socdaan internetka aad bay ula socdaan meelo badan bay ka helaan warka wayna ogyihiin adduunka waxa ka dhacaya way la socdaan siduu yahay markaa xorriyatul qowlka iyo dhinaca isdhaafsiga xogta ee jabuuti horta jabuuti ninkii yidhaahda maaragtay xorriyatul qowl ma jirto waa dee nin iska hadlay magaran waxaa la doonaa lagu hadlaa waxaa la doonaa la sheegaa dadku waa iska xor bay iska yihiin wax kastana way u furan tahay meel kastay warka ka helaan dhinaca wadahadalka siyaasadeed iyo hawsha siyaasadda ee jabuuti maxaad ku tilmaami kartaa wakhtigan la joogo horta jabuuti dee ninka dibadda joogo unbaa maaragtay u arka maaragtay inay dhibaato jirto iyo waxyaala caynkaasa horta dadku waa dad walaalaha magaran weligeedba waa la sheekaystaa macaarad iyo maxaafadba waa dad walaalaha waddanka iyaguna waddan yar inuu maaragtay naga naga baabo-aanba wax ku dhacaan anigu marnaba ma doonayno kolka wadahadalku waa wax muhiima weeyaan waana la wadaa dowladdiiyo maaragtay mucaaradka siduu yahay jabuuti xidhiirka ayla leedahay dalalka jaarka horta jabuuti sidaad u ogtahayba dee jabuuti waa waa waa dal dhexdhexaadiya oo xaaladaha maaragtay xun kolkay maaragtay wadannada jaarka ugu dhacaan annagu waan usoo gurmanaa sida soomaaliya etoobiya mana jeclinina maaragtay wadannada jaarkeena wax ku dhacaan haddii kale annakay na taabanaysaa weligeedba dhexdhexaad baanu hayn sidaana waa lagu wadaa waatay sidaynu ka warqabno wakhtiyadan dambe dunida waxaa ka jira dagaal lagula jiro waxaa loo yaqaano argagixisada marka dhowaana jabuuti waatii qarax argagixiso uu ka dhacay bal waxaad nooga warantaa sidee baa looga diyaargaloobay ama dadku sidee bay ula socdaan la dagaalanka argagixisada horta reer jabuuti si aad u og tahayba maaragtay arrintaa way ka xumaadeen qaraxa ka dhacay jabuuti jabuuti waxaa lagu ogyahay meel nabadeed meel qolo kasta ay ku nooshahay meel lagaga yimid meel ninkii kastee ka yimaada meeshuu doonaba uu ka helayo wax waxuu cuno meeluu seexdo wax soo dhoweeya kolka aad iyo aad baa maaragtay dowladdu ay iminka ula socotaa security-ga waddanka shicibkuna wuxuu caawiyaa isku dayaa inuu caawiyo dowladda iyo bilayska security-ga si waxyaala caynkaas ahy dib ay noogu dhicin
yaasir xasan bullo madaxa wakaaladda wararka ee jamhuuriyadda jabuuti oo nagu soo booqday xarunta v o a magaalada tan washington waxaana uu u waramayey xuseen bare aadan oo ku waraystay xarunta
markanna kusoo dhowaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka axmed faarix cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal muddo dheer ayuu gabyaaga soomaaliyeed ahaa qof talka uu ka dhasho danihiisa u adeega mar walbana u darban daafaca maalkiisa iyo magaciisa ha yeeshee wixii ka dambeeyey halgankii gobonnimada loo soo galay kaalintiisii isbeddel weyn baa ku dhacay markiiba hormuudyadii halgankaas buu inta ka mid noqday isu taagay daafaca ummadda magacaasoo markaan loola jeedo tololka soomaaliyeed oo idil geeska afrika dhinac kasta ha ka joogeen guwaabiyaha dadweynaha kiciya iyo horseedka madax bannaanida wuxuu ahaadaba waxaa la soo gaaray xilli kale oo intii hore oo dhan ka duwan gobonnimadii lagu taami jiray ayaa soomaalida qaarkeed u soo hoyatay jamhuuriyad soomaaliyeed ayaa dhalatay markaas baa siyaasiyiintii hoggaankii dalka gumaysigii kala wareegeen taasina waxay keentay howlihii gabyaagu inay kor labaad isbeddelaan inay wax ku soo kordhaan halkaasna ay ka dhalato maansada soomaaliyeed ee casriga ah kuna saabsan maamulka iyo siyaasadda sidaynu ka warqabno maansayahanada magacaas u qarma ee haddana mabda'a lihi weligoodba meel sare ayay bulshada ka joogeen mar hore iyo mar dambaba waxay ahaayeen qareennada dadka ay ku tirsan yihiin sidaa darteed baa kuniyo sagaal boqol iyo lixdankii kadib waxaa soo shaac baxay halabuuro mar walba indhaha ku haya howlaha dowladdii curdanka ahayd iyo sida raggii loo dhiibay ay u wadeen iyaga ayaa ahaa loona aqoonsanaa damiirka ummadda iyo buunkeeda had iyo goor danaheeda kor ugu dheeraysta iyaga ayaa laga fili jiray marba dhaliilaha maamulka lagu dareemo inay wax ka yidhaahdaan sidaasna ay hiil ugu noqdaan dadweynaha qaybihiisa aan codka lahayn taas ayaana sabab u ahayd inay goor hore isqoonsadaan siyaasiyiintii hoggaanka dalka qabatay iyo maansayahanadii aan iyaga hooskooda harsan jirine door biday inay dadweynaha ku jaal noqdaan hadiiba iyada oo maalmihii calansaarka aan wax qumaniba ka soo wareegin ayaa hogaamiyeyaashii dalka la dareensaday waxaa loo hormariyey si deg deg ahna loo wada haaraamay laanta sharci dejinta ee dowladda xubnihii baarlamaanka ee boqol iyo kow iyo tobanka nin ka koobnaan jiray ayaa afka la saaray waxyaabihii lagu eedeyn jirayna waxaa ka mid ahaa in la doorto markay rabaan oo keliya inay tolka soo dhex fadhiisan jireen isu bihinbihin jireen markay codka ka helaanna muddo shan sano ah aanay dib ugu soo noqon jirin in iyaga oo aan wax sidaasa qaban jirin ay haddana isa siiyeen mushaar laba kun oo shilin dhammaa oo khasnadda dowladda aan ka go'i karin iyo inay go'aamiyeen iyaga mooye inaan cid kale golaha wasiirada loo magacaabi karin intaas waxaa dheeraa laguna ceebayn jiray doorasho walba dabadeed inay u xusul duubi jireen kharashkii uga baxay siday ku soo ceshan lahaayeen isla markaasna ay jeebabka ugu hubsan lahaayeen midda soo aadan wixii ay ku geli lahaayeen waxaa lagu hiifi jiray in badankood ahaa niman kursiga aada u jeceloo inay haystaan darteed dhiigga dhallinyarada tolka u daadin jiray in la dooran waayaana aysan geeri uga duwanayn allaha u naxariistee gabyaa la odhan jiray cabdi cali dhoon yuusuf oo cabdiwaaye lagu naanaysi jiray kana mid ahaa halabuurada dhaqan siyaasadeedkii waayadaas aad ugu fiirsan jiray ayaa jeer gabiyey xildhibaanadii xamar joogay ayaa waxay ula ekaadeen ari daraaceedoo muddo dheer oomanaa dabadeedna isaga oo doon u batay kaalin ceel inta la keenay la kala hori waayey markuu arkay darkii iyo qabaalkii oo biyo looga buuxiyey halku dhaggii waayadaas ay soomaalidu gabaygaa ka qabsatay ayaa wuxuu ahaa haddii ari qamaamoo qatimay hela qabaal buuxa qoortoo la jiido iyo dhegtooda qabta mooyaane ninna qayra kuma yaacin karo doon qabowsadee maansayahanadii gabayada dhaliisha xambaarsan maamulayaashii baryaha u tirin jiray waxay tixahooda ku sheegi jireen dowladnimadii soomaaliya inay qalloocatay markii hoggaankeedu u gacan galay qolyihii gumaysiga u adeegi jiray raggii iyo dumarkii u soo halgamayna jidadka looga dhaqaaqay sidaan filayo intiinna barnaamijkan ku taxani inaad xusuusan tihiinna waxaa jiray gabay mar dhexdaasa aan halkan kaga faallooday oo allaha u naxariistay cali xuseen tiriyey kaasoo tuduc ka mid a uu si tiiraanyara ugu soo qaaday gumaysi raacyadii halgankii gobonnimada ka soo horjeedi jiray siday xafiisyadii dowladda ula wareegeen waatuu lahaa talyaaniga ximaarkaa kuwii inagu xeeraayey xaashida madow wiilashii lagu xariiqaayey ee toogashada loo xukumay yaa xafiisyalehe xalwaddii waxaa cunay kuwii xaawo gowracaye raggii kalena way xaarato xaqa ku taagnaay sida cali xuseen raggii gebi jiray ee qabyaaladda ka xoroobay dadweynahana ku jaalka noqday ma yarayn waxaana ka mid ahaa allaha u naxariistay xaaji aadan axmed oo afqalooc lagu naanaysi jiray taariikhda noloshiisu sida ina barayso wuxuu ahaa gumaysigii ingiriiska ee waqooyiga nin aad ula diriray kadibna xukuumadihii soomaaliya ee rayadka ahaa ay is-eedeen nin aqoon leh oo hannaanka dowladaha loo wado wax ka yiqiin buu ahaaye laba sano wax ka yar markii calanka la haystayba wuxuu dareemay hiddihii qabyaaladeed oo la xalaalaystay musuq maasuq aan laga xishoonayn iyo hantidii yarayd ee ummaddu wada lahayd oo la kala boobayo markaas buu bilaabay inuu tiriyo gabayo kulkulul oo uu dharka kaga dhigi jiray madaxdii sarsare ee xamar joogtay iyo sidoo kale shaqaalihii wasaaradaha ee ka howlgeli jiray ceerigaabo oo uu isagu jeerkaas ku noolaa wuxuu ka murugoon jiray in dowladnimadii ay u afduuban tahay duul aan u soo halgamin dadkii u soo burburay oo rag iyo dumar bar ahaana ay waddooyinka xooran yihiin taas baa ku abuurtay xanuun lahan badan oo inuu eersan doono uu ka baqi jiray markaas buu qayb ka mid ah tix ujeeddadaas leh oo waayadaa tiriyey wuxuu xaajigu ku yidhi fatuuradaha nimankaa watow waad fasaqanteene fudayd laguma helin dowladdaad faraxumayseene feedhanay wareegaan raggii faydankii galaye idinkoon filiin tuurin baa fooqyadii koreen goortuu faraaggii dhashay ee faransigii dhoofay fahmadaan malaysanahayiyo ficilkii beenowye nin kastoo fadhiistaa kursiga nagu fillaan waaye gobonnimo halkii lagu furay foorartaa weliye fin baa laabta iga soo baxoo feeraha u dhacay tix kale oo maasadiisa ka mid a ayuu xaaji aadan aad ugu haaraamay isla nimankaas maamulkii dalka qabsaday ee markuu tagaayay uu gumaysigu xafiisyadii dowladda gacanta ka geliyey isaga oo aan wasiir iyo xildhibeen u kala soocayn ayuu ku tilmaamayaa caddaankii dalka laga eliyey inay arday u ahaayeen waxyeellada shacabka haddii la yidhaahdana uu karal qarsan noqonayo wuxuu haddana ku sheegayaa shacab iyo dowladnimo toona inaysan dan ka lahayn soomaalida toltolka isu laynaysa inay iyagu isku diraan hanti urursi mooyee wax kalena aanu maankooda ku jirin wuxuu yidhi malcuunkaynu erinaa ahaa macallinkoodiie halkii kalal ka miisaayey bay midhadh siyaadsheene mas bay nagu noqdeen iyo abees mici ku dhiiglaahe mindidii walaaxawli bay nagu maqiiqeene muraad uma leh dowlad iyo shicib labada meeloodee iyagaa mu'aamarada wada mawdka laysdilo ee maqsadka iyo ujeeddaduna waa maal ay ururshaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa ina toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad buu maasan yahay axmed faarax cali idaajaah iyo barnaamijkaasi hidda iyo dhaqanka inta haddaan kaga gudubno oo aan ku nasanno dhinacii sugaanta
www.safifilms.com. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo waxaan mar kale kulmi doonaa caawa saacaddu marka intaa toddobada inta ka horreysa waa anigoo ah cashiif ibraahim iyo maxamed oclaad iyo guud ahaan saaxiibada v o a oo delle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.